tababarkan ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka socda xarunta maamul goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowhar iyadoo loo qabanayo soddon macalin oo dhallinyaro ah oo wax ka dhiga iskuullada magaalada jowhar macalimiintan ayaa ka faa-iideysanaya kor u qaadidda aqoonta iyo u gudbinta macalinka ardada iyadoo diiradda lagu saarayo macalimiinta dhallinyarada ah ee isugu jira gabdho iyo wiilal wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ahna kusimaha wasiirka waxbarashada abuukar xasan abuukar ayaa ka hadlay muhiimadda tababarka
hadda waxaa sanadkan bilownay iyaguna macalimiin jowhar joogo oo oo soddon macalin ah oo ayagana tababarka saas loo tababarayo marka marka waa uun tayeynta iyo macalinka inuu macnaha mar uu wax dhigaayo iyo mar si soo kordhisa aqoontiisa ay noqoto insha allahu tacala si arday tayale usoo baxaan runtii mar kasta waa loo baahan yahay in macalinka wax lagu kordhiyo tababar loo sameeyo la tajdiidiyo mawaadda uu dhigo si ardayda uu ugu gudbiyo runtii tababarka maadaama jowhar fursadii hore ay ka faa'iideysan oo xamarna ay ku fogaatay aana ka weynay kuliyad waxbarasho oo jaamacadaha jooga jowhar fursadan hadda sanad dugsiyeedka hadda bilaabaday oo adiga bishii hadda abriil aan macnaha bilownay soddon macalin oo lagu tababarayo mawaadda cilmiga ah ama scientific runtiina muddo laba sano ay qaadan doonaan runtii waxaa rajeynaynaa markay soo baxaan inay dugsiyada ku laaban doonaan ayagoo tayaysan runtii intii wasaaraddu jirtay oo ah intuu dhisnaa maamul goboleedka hirshabeelle tababarada waa ku dadaalayna si macalimiinta kor loogu qaado tayadooda sanadkan sanadkii ka horeeyey laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa waxaan bilownay in macalimiinta aan tababar u sameyno muddo muddo laba sano ah waxaan ka bilownay magaalada beledweyne jaamacadda hiiraan ayaa soddon iyo shan macalin tababar oo hadda gebagabo ah sanadkan hadduu ilaa yihahdo iyo jaamacadda ummadda oo iyadana qaadatay degmooyinka macalimiin tegi karo balcad iyo warshiiq oo iyagana tegi karaan khamiis iyo jimcaha magaalada muqdisho oo jaamacadda ummadda ay tababaraysay waxaan rajeynaa kuwaas inay soo baxaan sanad dugsiyeedkan
wasiir abuukar ayaa intaasi ku daray in ay hore uga faa'iidaysteen qaar ka mida macalimiinta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan degmada balcad iyo degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo tanina ay tahay tallaabo kale ee horey loo qaaday waxa uu intaasi ku daray in mar kasta loo baahan yahay in kor loo qaado muraalka macalinka uuna xaq u leeyahay inuu helo tababar ku saabsan shaqadiisa maya runtii annagu waxaa focus ka saaraynaa dhallinyarada maadaama la rabo inay u faa'iideeyaan genereeshka soo socda macalimiintii hore oo tababarka qabeen oo markii hore ay soo gaareen dowladdii hore hadda waxay joogaan ayagu waa kuwa tababarayo laakiin hadda waxaa oga saaray dhallinyarada cusub si looga faaideysto soddon sano afartan sano oo soo socoto marka waxaa xooga saarnaa dhallinyarada
ugu dambeyntii waxa uu kula dardaarmay inay dhallinyarada ka faa'iidaystaan tababarka muddada dheer socon doono iyadoo howlihii waxbarashada ay ka wadaan xiliyada subaxdii ee iskuullada oo ay casharo siinayaan ardada waxaana u badan tababarkan afarta maado ee santifiga loo yaqaan taasi oo ay baahi u qabaan sida uu sheegay mas-uulkan